dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay shil argagaxleh oo ka dhacay xeebaha waqooyi galbeed ee jasiiradda madagaskar halkaas oo ay ku degeen laba doonyood oo siday muhaajiriin ay ku jiraan kuwa soomaali ah shir jaraa-id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta soomaaliya daa-uud awees jaamac ayuu tacsi ugu diray qoysaska labaiyo labaatan ruux oo soomaali ah oo masiibadan ku geeriyootay isagoo dhanka kalena tilmaamay in dalka dib loogu soo celin doono soomaalidii ka badbaaday mashaqadan oo uu tiradooda ku sheegay afartan iyo siddeed qof waxaan maanta shacabka soomaaliyeed marka hore la wadaagaynaa war murugo leh iyo tacsiy ku saabsan muwaadiniin soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil dhinaca badda ah oo ka dhacay badweynta indiya meel u dhow jasiiradaha madagaskar sida ay nagu soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jasiiradaha madagaskar laba doonyood oo siday dad ilaa iyo toddobaatan ah ayaa waxaa dadkii saarnaa intooda badan soo badbaadiyey kalluumaysato u dhashay dalkaasi madagaskar waxaa doomahaasi amaba dadkaasi laga helay meesha la yidhaahdo ndosi iranja oo ah gobol jasiirad ah oo ka mid ah jasiiradaha uu ka kooban yahay dalkaasi madagaskar sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee madagaskar nagu wargelisay dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed toddobaatan ayay gaarayeen waxaa dhintay laba iyo labaatan laba doonyood ayay saarnaayeen doon ka mid ah waxaa saarnaa soddon iyo siddeed qof midna waxaa saarnaa laba iyo soddon qof dadka ku dhintay tiradooda waxaa la xaqiijiyey inay yihiin labaiyo labaatan inta lasoo badbaadiyeyna waa afartan iyo sideed oo haatan gacanta ugu jira dowladda madagaskar marka ugu horeysa waxaan tacsi u direynaa shacabka soomaaliyeed ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay tallaabooyinka xigana waxa weeyaan in dowladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameynayso mas-uuliyiinta dalkaasi madagaskar si ay faahfaahin inooga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladdu ay u eg tahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale sheegay inay dowladda soomaaliya ay mas-uuliyiin u dirayso dalka madagaskar si ay u soo qiimeeyaan xaaladda jirta islamarkaana ay xog sugan ula soo wadaagaan dowladda soomaaliya tallaabooyinka kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid a in halkaasi loo diro mas-uuliyiin tegi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo weliba in lasoo xaqiijiyo halka ay marka hore doomahaasi ka soo sharaacdeen wararka ay nala soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi madagaskar waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin in ay soomaali yihiin in kale marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas-uuliyiinta ka socda dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladdu halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka ay wararka xaqiiqda ah markaa halkaasi ka jira tallaabooyin kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid noqon doona in laga shaqeeyo sidii dadkaasi dalka dib loogu soo celin lahaa oo bedqabkooda marka hore ay noqoto tallaabada ugu horeysa dowladdu ay diiradda saarayso kadibna dalka dib loogu soo celiyo marka lasoo dhammaystiro dhammaanba howlaha aansleenahay way u harsan yihiin ama tartiibaadka dawliga ah ee saamaxaya in dalkaasi dadkaasi dalka dib loogu soo celiyo daa-uud aweys ayaa ugu dambeyntii carabka ku dhuftay in falkani uu u muuqdo mid tahriibina isagoona xusay in arrintaasi ay baaritaan ku wadaan maadaama dhacdadan ay u eg tahay arrin fal dembiyeed ah oo dadka dadka tahriibiya sida sharci daradaha dadka u dhoofiya laga yaabo inay ku lug leeyihiinna waxaa barbar socon doontaa hawshani samato bixinta iyo gargaari dadkaasi waxyeeloobay in baaritaan la sameeyo si loo ogaado bal sida ay howlahani iyo falalkani ku bilowdeen ciddii ku lug lahayd mar kale tan waxay fariin u tahay dhibaatooyinka lagu qabo socdaallada sharci darrada ah ee inta badan keena in dadka ay naftooda halkaasi ku waayaan oo aan mar kale shacabka soomaaliyeed ee dhallinyaradaba ugu baaqayno in ay naftooda markaasi ka badbaadiyaan dhibaatooyinka noocaasi ah ee horseedi kara in halkaasi ay naftooda ku waayaan dowladdu dadaalo badan ayay samaynaysaa oo ku saabsan sidaan sheegay dadkaasi sidii waxa loogu qaban lahaa hay-adaha caalamiga ah sida i o m iyo hay-ado kale ayay dowladdu xiriir la samaysay xiriiradaasina waxaan uga gol leenahay in dadkaasi deg deg wax loogu qabto dhibaatada iyo xaaladda ay ku sugan yihiinna laga warhayo si markaasi deg deg waddankooda dib loogu soo celiyo mar labaad waxaan mar kale ugu baaqaynaa shacabka in ay aad isaga ilaaliyaan isla markaan ay ka digtoonaadaan safaradaani amaba socdaaladaani sharci darada ah ee dadka ka ganacsada tahriibinta dadka ay dadka naftooda ku halisgelinayaan dhab ahaantii waa arrin aad looga xumaado in safaro noocaasa ay weli jiraan iyadoo dadku ay maqlayaan dhibaatooyinka iyo wax ay la kulmayaan waxaa nasiib darro ah in maanta iyadoo lagu jiro xaaladahaasi oo dadku ay ogsoon yihiin in dhibaatadaas ay jiraan haddana ay weli jiraan dad u bareeraya iyo dad weliba ku dhiiran in ay dadka faralkaasi khatarta ah ay mar kale u horsocdaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho